بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلة الحسين الإسلامية مدبسة عشلة الدين تال الحسيني هل كنا وحنو إذن كسوق بلنا عشر كيس تحية صدنات كتابك عنوان كيسو هي مقدمة الحضرمية لونا يقارن با فضل أو سوى شيدنا يو الشيخ محمد علي جامع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay soomkii wuxuu inoo soo sheegay sheekhu in soomka ramadaan uu ku waajibo laba arrimood bishii shabcaan aragtideedii marka laga soo bilaabo in soddonkeedii dhammaystirmaan ama in la arko bishii ramadaan bilashadeeda in la arko labadaas sababood unbuu ku waajibaa iyada in lagu sugo bilashada xisaab lagu sugo waxay culimmada muslimiintu isku waafaqsan yihiin inaan loo ictibaarinaynin taa sharci ahaan in wuxuu la xisaabiyo dabeedna layidhaha saasay ku sugan tahay ma jirto wuxuu sheekhu uhi waidaa ru'ya alhilaalu bishii marka bibeladin beled laga arko lazima soomkii lazima waxa lazima soomkii waa ku laasimayaa manka waafaqa maطlacuhu maطlacoodu waafaqo maطlacahu beledkaa laga arkay madlaciisu ciddii uu beledkoodu waafaqaabaa soomkii uu ku waajibayaa beledkaa laga arkay iyo cid alliyaaliye ciddii madlacoodu madlaca beledkaa uu la mid noqdo ayaa uu soomkii ku waajibayaa madlac waxaa laga wadaa in cadceeddu mar u soo wada baxdo waagu mar u soo wada baxo xidigaha iyo sidaa si leeg iyo dhiciddooduba isku hal wakti ay tahay ayaa la yidhahdaa madlacooda iswaafaqsan haddii aynay u soo wada baxayni inta aan sheegnayna waxaa la odhanayaa madlacoodu waa iskhilaafsan yahay markaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii bishii beled laga arko waxa ay ku waajibaysaa oo aragtidaasi ay ku waajibinaysaa soomkii dee beledkaa laga arkay iyo bilaadda ay isku madlaca yihiin beledkaa laga arkay oo dhan ayay ku waajibaysaa waxaana bimacnaa u daliila bay leeyihiin xadiidka imaamu muslim uu warinayo saxaabiga kurayb la yidhaha ninka kurayb la yidhaha laga warinayo ee uu leeyahay haweeneyda umulfadal bintu xaaris la odhan jiray ayaa mucaawiye u dirtay oo shaam jooga shaam baan tegey buu idhi oo dantii ay lahayd baan u soo fuliyey bishii ramadaan anigoo shaam jooga ii bilatay habeen jumco ah ayaananu aragnay buuhi kadib ayaa bisha aakhirkeedii baan madiino imi cabdillaahi ibnu cabbaas baa i weydiiye o yidhi goorma ayaa aragteen bishii waxaanu idhi buu idhi habeenkii jumcaan aragnay adigu miyaad aragtay buu yidhi waxaani buu idhi haa dadkuna waa arkeen mucaawiye waana soomeen mucaawiyana waa soomay annagu waxaan aragnay buu idhi haddaba sabtidi buu yidhi ibnu cabbaas markaa ka suuli mayna inaan soomananno ilaa aan soddonkii ka dhammaystirano amaba aan ka arkayno wuxuu ku yidhi miyaanad ku kaaftoomaynin mucaawiye iyo aragtidiisa iyo dadkaa badan ee shaam ku arkay aragtidooda miyaanad ku kaaftoomayn iyo soomkay soomeen maya buu idhi haakada amaranaa rasuul lahi sala allahu alay wasalam sidaasaa rasuulkuna faray buu idhi riwaayada iyo xadiidka imaamu muslim uu soo saarayo ayaa ay markaa u deliishadeen haddaba waxay culimmadu muslimiintu ay isweydiiyeen bal sharciyan sida ay noqonayso haddii laga arko beled beledada muslimiinta ka mida soomkii ma ku waajibaya ama afurkii muslimiinta oo dhan mise qolo waliba iyo qudri waliba wuxuu leeyahay xukunkiisa u gaarkaa soomkiiyo afurka siiba madlaciisa sida uu yahay bay ku soconayaan mise aragtidaa meel qurho laga arkay dadkii muslimiinta ahayd oo dhan way ku wada ilsaaminaysaa culimmada muslimiintu way isku khilaafeen masalada jumhuur ulculamaa sida ay u badan yihiin labada imaame abu xaniife iyo imaamu axmed waxa ay qabaan haddii laga arko meel xukunkiisu muslimiinta oo dhan ayaa uu wada camimayaa iyadoo lagu camal falaya xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay haddii aragtaan bisha sooma haddii aragtaan bishii shuwaanna afura khitaabkaasina waxay leeyihin muslimiin oo dhan ayaa uu ku dhacayaa wax cibro ah oo ay leedahay inay mataalicdoodu iswaafaqsantahi inay iskhilaafsan tahay ma jirto ayay leeyihiin labadaa imaam iyo ciddii raacan alimaamu shaafici iyo koox kale oo culamadu selafka mida iyagu waxay xukmiyeen iskhilaafka mataalicda waxaana yidhaaheen khitaabkan xadiidku waa nisbi oo bimacnaa amarkan soomka la faraya iyo afurkuba waxa uu u jeedaa waxa weeye waa ciddii hilaalka iyo bilashadu agtooda ay ku sugantay ciddii aan hilaalkan iyo bilashadani agtooda ku sugminayn laga helin dee khitaabkani ku dhici maayo bay leeyihiin ilaa iyo hilaalkii ay arkaan waana ta u ibnu cabbaas qaatay ama istidlaalka iyo fahanka ibnu cabbaas fahmay weeyaan kaasi waxay leeyihiin ciddii hilaalkan iyo aragtay iyo yacani dhulkooda ay suurtagal ahayd in laga arko ayuunbuu xukunkaasi hayo waa nisbi ee ciddii aanu markaa agtooda ku sugmin xukunkaasi ma gaadhayo ilaayo ayaguna dee ay ka arkayaan sheekh islaam ibnu taymiya waxa uu qabaa inay mataalicdu iskhilaafsan tahay ahlu ahlilmacrifa inay isku waafaqsan yihiin oo haddii ay markaa iswaafaqdeen mataalicduna soomkii waajibaya haddii kale aanu waajibaynin wuxuu leeya waana qowlka saxiixa madhabi shaaficiya ay qabaan waa qowl fii madhabi imaam axmed ku sugan sheekh kaloo najiib almuiici la yidhaha baa wuxuu leeyahay inaan la ictibaarinin mataalicda macquulka iyo manquulkaba way ka hor imanaysaa waxa caqliga geli karaya iyo wixii la soo naqliyey labadaba waa ka hor imanaysaa macquulka waa khilaafsan tahayoo dee waxaa laogayaa awqaaddu inay iskhilaafsan yihiin waddammada manquulkana xadiidka aynu soo tilmaannay ee kurayb ee saxiixulmuslim ku sugan ayaa uu khilaafsan yahay hay-atu kibaari alculamaa mamlakat alcarabiyati sacuudiya culimada loo yaqaan hay-atu kibaari alculamaa waxa ay leeyihiin intii aan daraasaynay ee arrintaa aan u fiirsannay iyo mawduuca waxay leeyihiin kow mataalicda iskhilaafkeedu waa arrimaha lagu ogaaday bay leeyihin bidaruura xisan wa caqlan xisaan iyo caqli ahaanba waa wax la ogaaday cid isku khilaafsani inay mataalicdu iskhilaafsan tahay ma jirto oo dee dalba iminka waxaynu ognahay maalin ku jira mid kale habeen ku jira oo in badani ay u dhaxaysaa laakiin waxaa khilaafka uni ku jira mataalicda xaggii soomkii iyo afurkii iswaafaqoodii iskhilaafkoodu ma la ictibaarinaya ayaa khilaafku ka dhacay bay yidhahdeen waxaanay leeyihiin waa masaa'ilka ijtihaadiga ahee ijtihaadka majaalka ku leh iskhilaafna hore uga dhacay dadkii cilmiga iyo diintaba aqoonta u lahaa waana ikhtilaaf saa'iqa bay yidhaahdeen laba qowl ayaanay culimmada muslimiintu isugu khilaafeen oo ikhtilaafulmutaalic qole ictibaarisay iyo qole aan ictibaarin ayay isugu jiraan qolo welibana adille ayay deliishatay markii weliba aad iyo laxaad aan usii fiirinay bay yidhaahdeen la ogaadayna in diintani afar iyo toban qarni ay soo socotay la og yahay hal fatro oo ay acyaadda muslimiinta oo keliyi acyadda muslimiinta oo dhamme har ru'yo ku keliyoobeen inaanay jirin acdaa'ulhaya waxay qarrinayaan bay yidhaahdeen in arrinku siduu yahay loo daayo beled kasta oo islaamiba xaqa alikhtiyaar uu isagu yeesho biwaasitati culamaa'iha isagoo culimmadooda iyo dadka arrintaa u xil saaran ay u marayaan sidaa daraaddeed yacnii sidaasay culimmada muslimiintu ay isugu khilaafeen labadaa qowl innaga maadaama aan markaa aanay jirin cid inoogu xil saaran oo sida ay maanta culammada muslimiinta ee dalalka deebisan jooga ay ugu dadaalaan aanay jirin cid maanta innaga inoo ilaalinaysa dadka muslimiinta ah uun inaynu iska raacnay innagu afur iyo soomba ayaa ku habboon wuxuu leeyahy sheekhu waidaa ru'ya alhilaalu marka bibeledin laga arkay lazima soomkii waa ku laasimayaa man waafaqa ka uu waafaqo malacuhum madlacoodu malacahum madlaca beledkaa laga arkay walisixati sawmi shuruudun baa u sugnaatay alawalu ka horaya anniya weeye likulli yowmin maalin kasta in la niyeeyo wa yejibu waxaa waajiba tabyiitu niya niyada in la bariyo fi lfard faralkii duuna nafl sunnii maya fatujzi'uhu niyatuhu niyadiisu way gudi qabla zawaali zawaal ka hor la niyeeyo wa yejibu tacyiinu aydan in la cayimaa baa waajibaya duuna alfardiya faralnima ma waajibayso fii sawmi alfard soomkii faralka ahaa ahaani alimsaaku waa inuu ka joogsadaa can iljimaaci galmadii camdan badheerka ahayd wa can ilistimnaa'i iyo biyaha iska keenkoodii waxau leeyahay sheekhu soomka ansixitaankiisa shuruud ayuu leeyahay ka ugu horreeya waa inuu niyeeyo maalin kasta waayo nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa camalladu waxay ku ansaxaan waa niyo qof walbana wuxuu niyeeyo ayaa u sugnaaday soomka maalin walibana waa camal iyo cibaado mustaqila markaa ma ansaxayo lama aqbalayo niya makhsuus oo isaga ku gaara dee inaad la timaado mooyaane markaa mar haddaad ku tala gasho inaad caawa soonto ama suxuurta uka ama ha u kicinoo mar hadday niyadaada ku jira inaad soonto soomkaagii wuu ku jira haddii aad soo kacdood sooxuuratood xuntana niyaddii waa ta waa qastu shayin muqtarin bificli waa shay aad u qastood falkiis kala la xidhiidhiso macnaha maaha naweytu sooma qadan baanan xalay odhanoo soomiima jiro taasi wax jira maaha waxaa kaloo waajiba buu leeyahay sheekhu niyada in la bariyo fi lfardi faralkii mar haddii faral aad soomayso waa inaad niyada fajarka iyo waaga ka hor aad niyeysaa maalin kasta wayacdid iyo taariqudni warinaya wuxaa man lam yubayit isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofka aan barinin ee xilligaa hore aan niyada goosanin fajriga ka hor falaa siyaama lahu ama man lam yujmic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofka aan goosanin niyadiisa ee aan adkaynin fajarka iyo waaga ka hor soomuma jira baa nebigu sala allahu alay slam yidhi duuna nafli isaga sunnihii in waaga ka hor la niyeeyaa waxba shardi ma aha oo fatujzi'uhu niyatuhu qabla zawaal waa ay gudaysaa niyadii inaad niyeyso sunnihii qabla zawaal intaanay cadceeddu iilanin ka hor maxaa yeelay waxa uun shardi ah intaa waaga ka dambaysay inaanad waxyaali munaafiga soomka ku ahaa inaad la imanin intii waagu dilacay oo hadday jimaacii tahay hadday cuntadii tahay hadday waxyaalihii muftiraadka ahaayoo dhan waa inaad la imanin waaga wixii ka dambeeyey ilaa markaa aad niyoonayso waayo xadiid saxiixa caaisha laga warinayaa waxay tidhi nebiga ayaa maalin noo soo galay markaasuu lay hal cindakum shay wax ma haysaan waxaanu nibaydhahan maya iska daaya buu li haddaa waan soomanaya ama idan asuumu waan soomaya iska daaya buu maalin kale ayuu markaa noo yimi wuxuuhi wax ma haysaan waxaanu idhi nacam macnaha haddii aanu nidhaahno nacamna nebigu waa qadan jiray haddii aanu dhaan laa nidhaahnana wuxuu odhan jiray waan soomanahay idan markaa xilligaa inaad niyeysato ayaa sunnaha ku furan laakiin ilaa waagii waa inaana dee waxba cunino wixii soomka munaafiga u aha waynaad la imanin waxa uu leeyahay sheekhu waxaa waajibaya tacyiin inaad cayinto soomkanaad niyoonaysaa ma ramadaanba ma qadbaa ma nadarba waa inaad niyeysaa ood cayintaa faralnimo inaad niyeysaa ayadaa waxba waajib maaha mar hadduu soomku yahay soom farad ah waxaa kaloo shardiga labaad uu yahay shuruudu sixati sawm waa inuu jimaaci iyo galmadii waa inuu ka tagaa culimmada muslimiintuna waxay ku kulansan yihiin jimaaca maalin iyo galmadow maalin sameeyo ramadaana inay soomkiisii burinayso uxilla lakum laylata siyaami rafasu ilaa nisaa'ikum ilaahay wuxuuli waxaa laydin xalaaliya habeenka soomka inaad dumarkiinni la mucaamalootaan dee habeenkuna wuxuu ku dhammaadaa waaga markaa fajarka wixii ka horreeya unbuu bannaanye wixii ka dambeeya lama oggolaa axaadiis baa inoo tilmaami doontaa iyana markaynu kafaarada ka hadlayno kafaaro weliba culus ku waajibisay ninkii xaaskiisa u galmooday rabadan dhexdeed waxaa kaloo jimaacaasun dee la macnaa bay yidhaahdeen insaalkii iyo qofkoo manidiiyo biyihii taranku kaga yimaadaan mubaasharo iyo taataabadu xaaskiisii taataabtay ama istimnaa'u markaa isagu gacantiisa iyo iskaga keenay waayo waa bimacna aljimaac bay leeyiin xagga shahwada gudashadeeda kafaaraa iyada kama waajibaysa laakiin jimaacun bay kafaaradu ka waajibtaa isagaa kii ixtilaamay ee riyooday isagoo hurdo riyooday ama unu fikiray ee ay sidaa wax kaga yimaadeen kaa isaga soomkiisi waxba isaga ka noqon maayo ala walisaaxati sawmi shuruudun baa u sugnaaday alawalu anniya likulli yowm wayajibu tabyiitu niya in la bariyo fi lfardi faralkii ayaa waajiba duuna nafli sunni maya fatujzi'uhu waa gudaysaa niyatuhu sunni inuu niyeeyo qabla zawaal intaana cadceedu ilanin wayajibu tacyiinu aydan inuu cayimo yacni inuu maalin rabadaana soomayo ayaa waajiba duuna alfardiya faralnimo inuu cayima waajib maa fii sawmi alfardi soomkii faralkaa ahaani ka labada alimsaaku waa inuu afkiisa ka haysta can iljimaaci galmadii camdan camdigii ahayd wa can ilistimnaac iyo iska keenidii biyaha taranka ahaalidu ka saacadna alimsaaku waa inuu afkiisa ka haysta can ilistiqaati iska mantajin walaa yadur waxba ma yeeli maayo taqayuhu mantagiisa bikayri ikhtiyaarihi ikhtiyaar la-aanuu ku mantaga alraabicu kaafran alimsaaku waa inuu afgiisa ka haystaa can dukhuuli caynin cayn inay gasho jawfan meel hoose oo caloola inay gasho ka baatinu ludun dhegtay baatinkeedaba wadaxdhiili yeybta bishardi dukhuulihi inay ka gasho ayaa shardi ah min manfadin maftuuxin meel furan waa inay ka gashaa walaa yaduru waxba yeeli maayo tasharubu lmasaami meelaha masaamka ee jidhka markaas quubtiisa iyo dalooladiisaa yar cabbitaanka uu ka cabayo biduhni subagii walkuxli indha kuushii walikhtisaar iyo maydhashadii fa in akala hadduu cuna w shariba w caba naasiyan ow jaahilan ama isagoo ka jaahila qaliilan ow kaiiran in yar ama in badan lam yaftur ma afurayo walaa yucdaru ljaahilu loo cudur daari maayo ilaa an qaruba cahdu bilislaami inuu ku dhow yahay mooyaane ow nasha'a ama inuu ku barbaaray bibaadiyati baadiya baciidati ka fog can ilculamaa culamada meel ka fog inuu ku barbaaray mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu rugniga ee shardiga saddexaad waa alimsaak can ilistiqaa iska mantajin waa inuu ka gaabsaday uu ka joogsadaa haddiise uu mantagii ka xoog roonaado hunqacadii ay ka soo baxdo isaga soomkiisii waxba ka yeeli mayso markaa istiqaaduna waa inuu qofku isagu iska mantajiyo nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi xadiid abu daawuud warinaya man daracahu lqay'u qofka uu ka qaalib noqdo mantagii isagoo sooman falaysa calayhi qadaa qada isaga laguma laha waman istaqaa camda falyaqdi qofka laakiin iska mantajiya soomkii waa ka bureye dib uun ha u qadeey waxaa kaloo shardiga afraad uu yahay alimsaak can dukhuuli caynin jawfan waa inuu iyana ka gaabsaday oo afkiisa ka haystaa inay cayn iyo wax muuqda jawf iyo meel baatinoo hoose ayuu gasho ka baatinu luduni walixliil waxa weeye dee dhegta in markaa gudahoodu ay maskaxdii markaa gaadho ixliilkuna dee waxa weeye waa ibtioo markaa iyana kaadihaysiya xaggan ayay markaas u dhacaysaa wixii markaa halkaa la yskaga shubayey laakiin waxaa shardiya buu leeyahay min manfadin maftuux manfad iyo meel furan meel manfadoo wax ka dusaanoo maftuuxa oo furan waa inay markaa ka galaan oo waxaan galay ee baatinka iyo gudaha tegey waa inay halkaa ka galaan sida afka iyo sankii iyo dhegtii iyo duburtii iyo ibtii iyo meelo manfada waa inay ka galaan oo waxaa looga qiyaasanayaa undee cunidii iyo cabiddii wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti lasuudi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl ilaahay wuxu uhi cunoo cabba inta uu idin kala caddaanaya miiqa cad miiqa madow miiqa caddee maalintii miiqa caddee habeenkii intuu ka muuqanayo iska cunoo iska cabba ee fajarkaa dabeetana soomka gaadhsiiya ilaa habeenka markaa cuniddii iyo cabiddii ayuunbay la macno yihiin buu leeyahay haddaba waxaanu nihi min manfadin maftuux meel wax ka dusaanoo furan maxaa markaa baxaya walaa yaduru tasharubulmasaam almasaam waxaa la yidhaahdaa waa suquubta iyo godadkaa yaryara daqiiqa ee jildiga iyo jidhku uu leeyahay ee uu ka neefsada siiba meelaha markaa timaha iyo la weeye cabbitaanka iyo liigidda meelahaasi ay samaynayaan ee subagii markaa ay cabbayaan la mariyey ama kuxligii iyo dhakuushi ay cabbayaan ama ikhtisaalkii iyo maydhashadii ay ku cabbayaani ayada waxba yeeli maayo buu leeyay qofkii soomanaa ku afuri maayo waayo asxaabta nebiga sala alla alay sl qaar ka mida waxay lahaayeen waxaana ya rasuulka oo yacnii faray dadka safar camalfadxi inay afuraan oo yidhi cadowgiinna markaas u xoogaysta isagana waxaana ibadha isagoo madaxa biyo ku shubaya oon iyo kulayl dartii isagoo madaxa markaa isu qaboojiyo iska shubaya ayaan aragnay bay yidhahdeen daba wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu cuno amaba uu cabbo qofku isagoo ilowsan amaba isagoo ka jaahila oo waxaan inuu burinayo soomka aan ogayn waxaanuu cunay ama cabbay ha yaraada ama ha badnaadee lam yaftur ku afuri maayo qofkii waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hadduu midkiin ilaawo cuno uu cabbo falyutima sawmahu sawmkiisa ha dhammaystirto fa innamaa atcamahu allahu wasaqaah ilaahay baa waraabiye oo quudiye man afdara fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa calayh walaa kafaara qofku hadduu iska cuno oo sidii afurkii oo kale isagoo ilowsa qadiya kafaaro toona laguma leh hadduu miido cuno qof soomay isagoo ilowsa ama u cabbo fa innamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayhi walaa qadaa calayhi riwaayad taariqudni leeya baa waxay tahay waa risqi ilaahay u soo kaxeeyey wax qadaana laguma laha waayo waa qof ilaahay u naxariistay qofka isagoo sooman intuu iska dhargey haddana soomkiisii u jiro qof ilahay u naxariistay wey haddaba waxaanu idhi ka jaahil noqday waxay leeyihiin jaahil waxa loogu cudur daarayo jaahil macduura u noqdaa laba miduun markuu noqdo in qaruba cahdu bilislaam hadduu qof iminka soo islaama yahay oo dabeedna la yidhi soon oo isagoo wax iska cabbaya un la arkay dee hadduu yidhaahdo markaan layima sheegin oo aqoon umaan lahayn jahliga waa loogu cudur daarayaa aw nasha'a bibaadiyatin baciidatin cani alculamaa baadiye iyo miyi fog oo wadaadba sida loo arkaay uu yar yahay ayuu qofkani ku barbaaray dabeedna waa soomo waxbuu iska cabbay markii lay maxaad u yeesheen dee weligay layima sheegin buuhi in la soomayo ayuun baa lay sheego in cuntada iyo waxyaalaha waaweyn inu laga soomayaa baan mooday kaana waa loogu cudur daarayaa laakiin ka qofka weligiiba islaamka ahaa isla markaa culimana ku dhex jiray arrintaa jahligeeda loogu cudur daari maayo jaahil wuu yahay laakiin jaahil macduur oo loo cudur daaro ma noqonayo sidii markaa salaadiiba oo ninkii saxaabiga lahaa uu lahaa aniga oo tukanaya ayaa nin baa hindhisoo markaasaan ku idhi buuhi yarxamuka allah dabeedna dadkii bay soo wareegay buuhi waa sukla umayaa maa sha'nukum tanduruuna ilay war hooyooyinkii idinka goblana maxay iga eegaysaa maan idhi buuhi dabeetana bawdyaha ayay garaaceen buuhi markaan arkay inay aamusinayaan baan iska aamusay buuhi markii nebigii dadkii tukiyey buu yidhi ayuu yidhi weligay maan anaga abbaayo hooyadii baan ku furanayaa buuhi macallin horti iyo dabadi ka tacliim wanaagsan ima canaanan buu idhi ima garaacin buu idhi ima caayin buu idhi wuxuu igu yidhi buu idhi salaadan wax dadka hadalkooda ahi uma suubamo waa tasbiix iyo takbiir iyo qiraa'atu alqur'aan weeye idan markaa salaadda wixii burinayaba mar haddii jahligaa loogu cudur daaray dee soomkiina waa la mido waxay leeyihiin soomka waxaan uga qiyaas qaadanayna salaaddaasaan uga qiyaas qaadanaynaa asaadubasacadaan imsaaku can ilistiqaa'i iska mantajin waa inu ayana ka joogsaa walaa yaduru taqayuhu mantagiisu waxba dhimi maayo bikayri ikhtiyaarihi ikhtiyaar la-aan uu ku mantago waxba yeeli maayo الرابع أن الإمساك وإنه كقابصدا عن دخول عين عين جوفا إنه على القشو كباطن الأذن والإحليل وأدكت باطن كذيو إحليلك بشرط دخوله إنه كقش من منفذ مفتوح ميل دلوش أفرنا يالك مرمانا ولا يضر وحبيه لما يتشرب المصامي ميلها قدتك أي رأي شرق كان يفسده عبتانيس بدون سوق والكحل والاغتسال يما يشري كعبتي فإن أكل أو شرب هدوعنا مع بناسين سوى لو سلو جاهلا ما يسوى كجاهلا قليلا وحير أو كثيرا معبدا لم يفطر كافر مايو ولا يعذر الجاهل لا عذر دار ما إلا قرب عهد بالإسلام وكل هذا مويانه أو نشاء مين كبر باري ببادية بعيدة عن العلماء بادية علماء كفوا ولا يفطر كافر مايو بغبار طريق ودلا بور كذا وانت عمدها بوقستيو فتح فمه أفكي سفريديسة ولا ببلع الريق الطاهري عمودي داير كذا الخ... إيه... عمروفتي طاهر كذا الخالصي إيه صافي هاي إيه من معدنه ما قد كي سكتمي أيضا كوافر مايو وإن أخرجه على لسان عرب خابك صوصاره ويفطر وعو كوافريه بجرير ريقي عمروفته أوك حيسا بما بين الأسنان وحي الكا كجري لقدرتي مع قدرتي على مجهي سوى كريا إنو طفو وبالنخامة حكذي كذلك ساسو كريا رقبرتا وبوصول ماء المضمضة به اللغلغ الشد وقراء الجوفة أي كوافرة إن بالغ هدو كحل راضي في غير نجاسة أيضا نجاسة جرين وبغير مبالغة يهدي مبالغة لان يسيبتان لكن من مضمضة لغلغشاء كاهاتي لتبرد قبوسي ولغلغضي أو رابعة أمام من الأفراد أو عبث أمام عيار وبتبين الأكل عندي وكو عداتي نهارا مال أيها ينكو أفر الله بالأكل مكرها عندي سقول لقصبي وعني ميا waxau sheekhu leeyahay waxa aanu ku afuraynin qofkii boodhkan waddada ka kacaya iyo wixii la mid ahee daqiiq iyo wixii la mid ahe luhaa ka kacaya ayana ku afuri maaya hadday afka ka galaan wain tacamada fatxa famihi walow afka inuu kala furo haba u camdee'e hadday boodhkaasi ka galo waxba ka yeeli maayo maxaa yidhahe waa lisacuubati alixtiraazi minhu bay yidhaaheen waa waxaan la iska ilaalin karaynin waxa kale oo ayana aanu qofku ku afuraynin hadduu candhuuftii liqo wuxuu idhi aaahir alkhaalis daahirka ahayd ee dhiig iyo wax ka aan wadanin khaaliska ahayd een wax kale la soconin min macdinihi macdinkiis iyo godkii candhuuftu lahaana ka yimi yacni waa afka macdinulriiq waa afka aan meel kale intay u baxday aan dib ugu soo noqonine yacni macdinkiisii iyo halkii oo weliba halkaa hoose ayay markaa carabka hoostii ka soo baxdaa yacni godkiisii iyo macdinkiisii ku jiro afka aan ka bixinoo inta laga saaray aan lagu soo celinin ku afuri maayo waayo dee waa waxaan la ilaalin karaynin taqsiirna kuma laha waxaana leeyahay qofku hadduu tufo in carab kuma qalalo wain akhrajahu calaa lisaanihi walow intuu sooba saaro ow carabka macnaha dabadda ugu soo saara hadduu xataa celiyuu liqo waxba ka noqon maysa bule wayn akhrajahu calaa lisaani candhuuftii haba soo saaro deedna dib ha u celiyeen waxau laakiin ku afurayaa buu leeyahy bijari riiqi candhuuftu hadday kaxaysato bimaa bayna bimaa bayna alasnaan masalan hilibaad cuntay oo markaa ilkii kaaga wada jira dee hadday candhuuftii soo raacaan ood sidaa ku liqdo waad ku afuraysaa لكن هو لقدرته مع قدر لامكو بمعنى معوي لقدرته مع قدرته على مجي استغى او مركو كلي وي انتو اسكو صار انو طفو حديثه انتي محاوله فربدن سميو فندعل سميو لغلغش سميو فرا كوداي سو بخي ويدي isagoo ka caajisay un hadday haddana mar kale soo dhacday candhuuftii raacdo taa ku afuri maayo qofku ilaynintii uu ku dadaali karayay wuu ku dadaalayay liqudra maca qudrati calaa maji waa markaa uu karaya weliba tufideeda weeye iyo soo saarideeda wa binukhaamati kadalik waxaa kaluu ku afurayaa xaakadii xaakadu iyadu ama madaxay ka timaaddaa ama laabtay ka timaaddaa markaa mar hadduu awooday inuu jaru iska tufo oo uu liqay uu ku afurayaa haddiise uu soo saari kari waayo saa ku noqotay waxba kaga noqon mayso waxa kale oo iyana uu ku afurayaa biyihii luqluqashadu hadday caloosha gaadhaan waase goorma in baalaqa waa hadduu ku xeel dheeraaday haddii aanu ku xeel dheeraanin ayadaa xugun kale yeelanaysaa fii kayri nijaasi haddaanu ugu dheeraanin haddii waha ku xeel dheeraadee laakiin nijaaso ku jirtay yacnii iska saariddeeda hadduu ugu xeel dheeraaday ku siibtootaan soomka kaga buri maayo laakiin in baalaqa fii hayri nijaasa isagoo nijaaso iska saarayna hadduu ku xeel dheeraado soomkii uu kaga burayay ku siibtaan laakiin fii nijaasa hadduu ugu xeel dheeraadoy ku siibtaan soomka waxba kaga noqon maayo haddii mubaalaqa aanay jirin oy ku siibtaanna ayana soomkii wuu kaga burayaa laakiin ay madmado litabarud tahay luqluqasho uu isku qaboojinayuun ama saddexdaa loo ogolaa markuu weysanaya mid afraadoo kale hadday ka luqa ama cabad iyo ciyaar mid luqluqasho ah waddada boodhkeeda qofkii soomanaa wain tacamada haba u kasto fatxa famihi afkiisa furidiise waraabi balcirriiqi andhuufta liqiddeedana ku afuri maayo aahiri ee daahirkayd alkhaalisi ee saafiga aydan wax kale la soconin ee min macdinihi godkii candhuufta ka soo baxday oo ah afka ah wa in akhrajahu haba soo saara calaa lisaanihi carabka intuu candhuufta ku soo saaro dibba ha ugu celiye wa yuftiru waxa uu ku afurayaa bijaryi riiqi candhuufta oo kaxaysata bimaa shay bayna alasnaani ilkaha ku dhex jiro sida hilib iyo wixii ku hadhaya liqudratihi maca qudratihi soo karaya calaa majihi inuu tufo wa binukhaamati kadalik sidaas si leeg xaakadiina iyadana haddii uu liqo waa uu ku afurayaa allaahumma in dee ay markaa fog tahay oo uu markaa dee ay hunguriga xaggiisa dambe oo uu markaa soo saari kari waayo oo ay sidaa ku siibata mooyaane wabiwusuuli maa'i almadmada biyihii luqluqashada oo gaadha aljawfa caloosha gaadhana biyihii aad ku luqluqanayso intay kaa siibtaan caloosha gaadhana qofku waa uu ku afurayaa waase in baalaqa haddii uu ku xeel dheeraado fii hayri nijaasati nijaaso la'aanteed hadduu ugu xeel dheeraado weeye macnaha biyaha luqluqashadu marka ay caloosha tagaan waxa ay jebinayaan soomkii marka uu aada ugu xeel dheeraado oo masalan intuu afka ka buuxsado haddii uu marka khaaq kor u yidhaahdo aada isugu loo didna si ay ku siibtaan oo mubaalaqada iyo ku-xeeldheeraanshaha uu sameeyo waa uu ku afurayaa laakiin fii hayri nijaasa buu ina yidhi haddii afkiisu nijaasoobo sida mantagoo kale ayaabuu markaa iska in uu ka luqluqanaya nijaasada iska saarkeeda isagoo ku xeel dheeraanaya haddii ay kaga siibtaan ku afuri maayo waxba ka noqon mayso wabigayri mubaalaqa wa biwusuuli maa'i lmadmada waxaa kaloo uu ku afurayaa biyihii luqluqashada aljawfa gaadha bigayri mubaalaqa isagoon ku xeel dheeraan laakiin mid madmada luqluqasho ka hatay litabarudin luqluqasho inuu doonayo afka inuu ku qaboojiyo aw raabicatin dee sunnuu afar bay ah saddex bay ahaayeen mid afraad oo dheeraada haddii ay kaga siibatana wuu ku afuraya aw cabasin ama ciyaar haddii uu markaa biyaha afka isaga gelgeliyo oo markaa ay kaga siibtaanna waa uu ku afurayaa waayo nebigu sala allahu calayh wasalam waa kila wabaaliq bilistinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow sandaarsiga iyo inaad sooman tahay mooyaane oo haddii aad sooman tahay dee ayadaa aada ugu xeel dheeran maysid riwaayo kale idaa tawada'ta fa abliq fi lmadmadati walistinshaaqi maa lam takun saa'iman haddii aad weysato ku xeel dheerow luqlaashadiiyo sandaarsiga haddii aanad soomanayn waxaana loogu diidayaa si aanay dee calooshiisa markaa aanay wax u gaadhin wa bitabayuni alakli cuniddii oo ku caddaata nahaaran maalinimo ayaa iyadana soomkii ku burayaa oo haddii qofku uu cuntadii cuno isagoo u haystay inaanu waagi dilaacin oo dabeedna warka un waagi inuu dilaacayoo dee ay dhalaarba tahay amaa waxbuu cunay isagoo malaynaya cadceeddii inay dhacday inaanay dhicin baa dabeetana caddaatay oo maalinimay ku caddaatay taasna wuu kaga burayaa bay leeyihin shaaficiyadu waanaynu tilmaami doonnaa culimo kale oo fara badanoo muslimiin oo ku tegtay inaanay kaga buraynin laa bilakli mukrahan haddii uu qofku cuno isagoo la qasbay ku afuri maayo dee mukhtaar doortay baanu ahayn waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuu ka dejiye oo wuu ka dhaafay ummaddayda gefga iyo ilowga iyo wixii lagu qasbo macnaha tasarufaadka ka yimaada marka uu gefsan yahay marka uu ilowsan yahay marka la qasbo loo qaban maayo alkhaamisu wasaadisu wasaabicu waxa weeye annaqaaw inuu ka daahir yahay qofkii cani ilxayda waannifaas labadaa dhiig waalcaqlu ayaa shardiya fii jamiici nahaari maalintoo dhan qofkuu caqli leeyahay walaa yaduru waxba yeeli maayo alimiqmaau miyir doorsoonkii wasuguru iyo sakhraamidii ina faaqa hadduu miyirsado laxdatan ilbiriqsi min annahaari maalinta ka ahaatay waxa uu leeyahay sheekhu shardiga shanaad iyo lixaad iyo toddobaad ee ansixitaanka soomku leeyahay kow waa islaamnimo cibaado oo dhanna shardi bay u tahay islaamnimadu ansixitaankeeda haddii uu wax gaalnimo keenaya la yimaado qowl ama ficila soomkiisi waa burayaa oo hadduu diinta caayo ama nebiga caayo ama ilaahay caayo ama malaa'igta caayo muqadasaatulislaamka hadduu caayo isagoo qofkii sooman waa gaaloobay soomkiisina waa ka buray waxaa kaloo shardi a inuu daahir ka tahay ruuxii dumar ahayd dhiiggii xaydka ahaa ee caadadaha iyo dhiiggii nifaaska dhalmada ka dambeeyey waa inay daahir ka tahay oo gabadha xayd leh iyo mid nifaas leh midna soomkoodu ma ansaxayo waayo dee maanic baa jiro xaydkan iyo nifaaskana u diidaya shardigii inay daahir yihiinna lama hayo markaa labadoodaba waxaa la faray inay ka tagaan waayo gabadha markii la weydiiyey ee nebigu dumarka diintooda inay naaqus tahay uu sheegay wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi waxa diinta dumarka nuqsaamiyey marka ay xaydaan mana tukadaan mana soomaan habeenno iyo maalmay nagaadaan aanay soomaynin rabadaantana way iska afuraan marka xaydkiiba kaasi ahaan nifaaskana waa looga qiyaas qaatay oo waa isku macno baa la yidhi labadoodaba qada ayuunbaa lagu leeyahay waayaa waxaa laga wariyey caayisha ayaa waxaa lagu yidhi maxay gabadha xaydkani soomka u qadaysaa inay salaadda u qadaynin waxay tidhi xaydkaasi waa nagu dhici jiray waxaa nala fari jireen soomka inaan qadayno laakiin salaadda inaan qadayno na lama fari jirin idan markaa sidaasun in loo qaato weeyaan bay tidhi ee in lima la yidhaahdo iyo maxaa sidaa loo yeelay ma jirtee waa in sharcigu siduu yahay loogu hoggaansamaa waxaa kaloo isaguna shardiya inuu qofku caqli leeyahay oo caqligiisu uu joogo fii jamiici nahaari maalinta oo dhan haddii qofku uu waasho laxda iyo ilbiriqsi hadduu waasho maalinta ka mida soomkiisu waa buraya waayo manaatu takliif wixii takliiftu ku xidhnayd ayaa meesha ka baxday soomkuna waa cibaado mutakaamilahoo dee waxay wada socotaa maalinta oo dhan waxause leeyahay haddii uu yar suuxo oo miyir doorsoomo ama haddii markaa uu yar sakhraamo wax u uraya waxaynkaasoo kale isaga waxba yeeli maayena faaq laxdata min annahaar hadduu maalintii wakhti ka mida ama laxdo iyo ilbiriqsi ka mida haddii uu waxa weeye miyirsaday waayo isagu wax taksiira koma u samaynin allaahuma dee in waxaan sakhradda ku keenay wax ka horreeyay uu ku gabood faray inuu yahay mooyaane alkhaamisu wasaadisu wasaabicu alislaamu weeye wanaqaawi iyo kaada inay ka daahirtay gabadha can ilxaydi waannifaas waalcaqlu ayaa la shardiyaa fii jamiici nahaari maalintoo dhan walaa yaduru liqmaau miyir doorsoon iyo wasugru sakhraddii waxba yeeli mayso ina faaqa laxdata min annahaari hadduu miyirsaday waxaanu ku sakhraamay dee wuxuu cabbay aanay ahayn walaa yasixu ma ansaxayo soomulciidayni labada ciido soomkooda walaa ayyaamu tashriiqi maalmaha ayyaamu tashriiqa laydhaah wanisfu alakhiiru min shacbaan iyo niska dambe shabcaan ilaa liwirdin wardi iyo markaa qofku caado u soo lahaa mooyaane aw nadrin nadar mooyaane aw qadaa'in qado mooyaane aw kafaaratin kafaaro mooyaane aw wasala maa shay uu la xidhiidhiyo bacda nisfi niskiga dabadi bimaa qabla wixii ka horreeyay inuu la xidhiidhiyo mooyaane waxau sheekhu leeyahay ma bannaano labada maalmood ee ciidda in la soomaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu nahiyey laba maalmood in la soomo yowma alfitri wa yowma annaxar maalinta ciidulfitriga iyo maalinta yowmanaxriga waana litaxriim oo baatilnimo ayuu keenayaa waayo waa maalin muslimiintu ay faraxsan yihiin waa maalin diyaafo ilaahay ay jirto sidaa daraaddeed qofka markaa ka jeesta ee markaa isagu soomaan sharcigan u jeesta waxba kaba jiraan weyn soomkiisa ayaamu tashriiq waa maalmaha saddexdaah ee ciidda carafa ka dambeeya kuwaana iyagana ma bannaana in la soomaa oo ma ansaxayo ayaamu aamina ayaamu aklin wa shurb maalmaha mina waa maalmo wax la cuno wax la cabbo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi waxaanu markaa faray rasuulku maalmahaa wuxuuna fari jiray bay uu leeyahay camar inaan afuro wuxuu noo diri jiray inaan sonno ayaamu tashriiqaana weeye ilaa dee waxay ku dhici kartaa inay markaa wa nisfu alakhiir min shacbaan niska dambe ee sharcaan haddii uu galo ayadana in la soomaa ma bannaana ilaa qof ay kaga hagaagtay wirdi iyo caado uu soo lahaa masalan khamiistiyo isniin buu soomi jiray khamiistiyo isniintii baa kaga hagaagay amaa nadar maalmo uu ku nadru yidhi maalmahaasa ilaahay ugu leeyahy inaad soomay kaga hagaagtay niskii dambe ama qada ayuu u soomayaayoo qaday kaga hagaagtay ama kafaaro lagu yeeshay oo masala dee kafaaratulyamiin oo kale ayuu markaa soomayaa amaa niska dambe un maahae niskii horena wuu la xidhiidhiyo niskii horena wuu soo soomay niskii dambena waa la xidhiidhinaya intaasoo dhammi waa ay furan yihiin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ida intasafa shacbaanu falaa tasuumuu shabcaan marka ay kala badhato ha soomina ama idaa baqiya nisfu min shacbaan falaa tasuumuu ha soomina idaa kaana nisfu min shacbaana markuu ahaado falaa sawma xataa yaji'a ramadaanu sow ma jira ilaa ramadaan uu yimaado xadiid saxiix oo kale wuxuu laa yataqadamana axadukum ramadaana ramadaan yuu kala hormarin bisawmi yowmin aw yowmayni maalin ama laba cisho soomkood ilaa an yakuuna rajulu kaana yasuumu sawmaw falyasum dalika alyowm nin soomi jiray soom mooyaane isagu soomkiisii ha soomo markaa maalmaha iyo niskaa dambe ee shabcaan sidaasaanay u bannaanayn iyo qofkaa dee intii hore la xidhiidhiyey mooyaane waxaa kaloo ayana xaaraana maalinta yooma shakiga la yidhaahdo soomkeeda waa maalinta ay shabcaan soddonka tahay ruyadii iyo aragtina laga sheekaynaya xaqiigana aan la haynin lama soomayo waayo xadiiskii sugnaa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man saama alyowma aladii yashuku fiihi annaasu faqad casaa abalqaasim qofka sooma maalinta dadku ay shakisan yihiin abalqaasim oo nebiga ah ayaa uu caasiyey uu khilaafay markaa nadar iyo qado iyo kafaariya sa aan soo sheegnayna waa loo soomi karaa maalmaha shabcaan qaybteedaa dambe walaa yasixu sawmulciidayni labada ciido soomkoodu ma ansaxayo walaa ayaamu tashriiqi wa nisfu alakhiir iyo niska dambe min shacbaana ila liwirdin qof wardi iyo caado soo lahaa mooyaane oo xilligii uu soomi jiray cadow lahay ka hagtay mooyaane ow nadrin nadar inay kaga hagaagto mooyaane uu soomayo nadar ow qadaa'in ama qada ow kafaaratin ama kafaaro ow ama wasala maa uu la xidhiidhiyo maalmaha maa bacda nisfi bimaa qablow maalmihii ka horreeyey niskan oo uu soo soomay inuu la xidhiidhiyo mooyaane faslun fii man yajibu calayhi soom soomku ciddii uu ku waajibayey ayuu halkan inooga hadlaya shuruudu man mid shuruuddiisu waxa weeye yajibu calayhi soomu ramadaan ramadaan soomkeedu uu ku waajibaya alcaqlu iyo walbuluuqu iyo walislaamu iyo walitaaqa waa caqli iyo qaangaad iyo islaamnimo iyo karid wa yu'maru bihi sabiyu lisabcin baa lagu fari wayudrabu calaa tarkihi licashrin ayaa lagu garaacayn ataaqahu haddii uu karayo awoodu leeyahay halkana wuxuu leeyahay sheekhu shuruud ulwujuub buu inooga hadlayaa qof waa cidduu ku waajibayey midna waa cidduu ka ansaxayey qofkii isagoo ku waajibay ayaanu mararka qaarkood ka ansaxayninoo dee gabadhii xaydka ahayd nifaaska lahayd iyo dee shuruudulwujuubkii waa laga helay laakiin shuruudu saxiih baan laga helin marka shuruudulwujuub iyo shuruudu sixa saasay kala yihiin waxa weeyaan caqli baa la shardiyaa ee majnuunkii isaga kama ansaxayo wayo idraag iyo garashaba ma leh takliifdii oo caqligaana ma leh buluuq bad mee sabigii hadduu hayru mumayis yahay inu waxba kala garee soom ka ansixi maayo hadduu laakiin mumayis yahay wax kala garanayo uu ka ansaxayaa islaamnimo ayaa la shardiyaa isagana gaalkii dee hadda soom la odhan maayo laakiin soomka iyo wixii markaa ka horraynayo islaamnimadaba isaga islaamnimadaa lagu baaqay oo soomkiina markaa uu ka dambaynayo waayo markuu mucaad diraya nebigu wuxu uhi waxaad ugu yeedhahay shahaadata an laa ilaha illa wa annii rasuulullah taa ugu yeedhtu tawxiidka ugu yeedh haddii ay taa yeelaan waxaad ogeysiisaa in shan salaadood lagu farad yeelay haddii ay taa yeelaan sakada oo u sheeg yacni arkaanulislaamku sidaasay u horreeyaan marka awalan bilislaami ayaa lagala hadlayaa kadib baa marka cibaadooyinkii kale ay imanayaan walitaaqa waxaa kaloo shardiya karib qofkii isaga ay mashaqa ka soo gaadhaysay mid yar iyo mid weyn midkuu doonaba ha ahaadee isagana soomku yacnii kuma waajibin wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj korkiinna diinta xaggeeda cidhiidhidi kuma gelinin walow haba ka ansaxayo shuruuddu takliif baa deen la hayaa laakiin mar haddii aanu ka rahaynin waajib kuma aha sabigii isaga waa la farayaa toddoba markuu gaadho toban jir hadduu gaadhona waa lagu garaaci laakiin waa haddii itaaqa iyo karidii u leeyahay oo salaaddii unbaa lagu qiyaasanayaa nebigu yihi toddobana kubada toban jirkan ku garaaca maxaa yeele mid waliba waa cibaado badaniya markaa arrin nebinimo iyo sunanimo loo faraya si uga caado dhigto oo haddhowta aanu ugu adkaanin haddiise aanu karayno dee qof naxiifa amaba qof dee caato xanuunsanayo u yahay waxba la fari maayo shuruuddu man yajibu calayhi soomu ramadaana waa alcaqlu iyo walbuluuqu angaadh walislaamu iyo walitaaqatu karid wa yu'maru bihi sabiyu waa la fari bisabcin toddoba markuu gaadho wayudrabu calaa tarkihi licashrin hadduu ka taga toonnimo markuu gaadho waa la garaaci ina daaqa waa hadduu karayo faslun fiima yubixu lfitr afurka wixii bannaynayey ayuu halkan inooga hadlayaa wayejuusu lfitru afur baa bannaan lilmaradi xanuun dartii alladii kaasoo yubiixu tayamuma gebagabaysi bannaynayey walilkhaa'ifi kii cabsanayay min alhalaakina waa u furan yihi walikhalabati aljuuci waalcatash oon iyo gaajo ka qaalib noqdayna waa u bannaan yahay walilmusaafirina waa u bannaan yahay safaran tawiilan mubaaxan safar dheeroo mubaaxa safray ilaa an ilaa in tara'a asafaru inuu soo diriyo bacda alfajri mooyaane wa sawmu fi safari baa afdalu fadli badan in lam yatadarar bihi haddaanu ku dhib mudanaynin wuxuu leeyahay sheekhu waxa bannaan qofka afur baa u bannaan inuu iska afuro oo u soon la'aada u furan xanuun dartii xanuunkaasoo heerkiisuna yahay kii gebagebaysiiyo tayamumka bannaynayey masalan wuxuu ka cabsanaya naftiisu inay ku halaagsanto ama xubin inuu kaga go'o ama xanuun ku kordho ama bogsaadigu ka dib dhaco waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar ilaahay wuxuu leeyahy qofka xanuunsan ama socdaal ku sugan ee afura maalmo tiro kale abaa lagu leeyay weliba waa xanuunkii qofku inuu ka bogsado uu filayey haddii kale aanu xanuun laga bogsado ahayn fidye ayaa lagu yeelanayaa walilkhaa'ifi min alhalaag qofkii halaag uga baqanaya nafdiisa ama xubin ayadana inuu soomkan ku halaagsamo gaajo darteed amaba yacni xanuun iyo wax aynkaasa inuu ku halaagsamo ka baqday kaana isagana waa u bannaan yahay walaa taqtuluu anfusakum alla innii baa lay nafiyin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafdiina halaakaa ku tuurina baa leeyihi haddii ay gaajadii oonkii ka qaalib noqdaan oo qofka gaajo iyo oon nafduba inay uga baxdo marka uu ka yaabana afurki waa u bannaan yahay walow maalin dhexdeedba ha ahaatee wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ayaa taallaa yuriidu lahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay fudayduu ila culays ilahay idinla doodi maayo waxaa kaloo afurku u bannaan yahay qofkii socotada ah ee safar dheer oo mubaaxa isna ku jiray isagana waa u furan yahay walow habeenkii haba niyoodee walow haba safraa waaga ka horba inuu afuraa buu leeyahy maxaa yeele waa musaafir ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra ayaa leeyihi waxaa kaloo ka sugnaatay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu baxay maka ramadaan dabeedna waa soomay kadiid meesha la yidhaahdo oo meel biyana ah marka uu maraya ayuu afuray dadkiina waa afureen haddii ay qofka xanuunsan iyo qofka musaafirka ahiba ay markaa iska soomaan oo ay afurka markaa iska daayaan waa ka ansaxaya oo faralkii bay wakhtigiisii la yimaadeen oo dee isaga ayaa asalaa safarka wuxuu ka soo reebayaa uun inuu safarkaagu yimaado fajarka iyo waaga kadib mooyaane masalan waad suxuuratay oo waad seexatay markaad salaad tukada iskaga seexatoo dabeed intii waaga kadib baa safar kugu dhashay waxay leeyihiin safarkaa kugu dhashay awgii bacda alfajri yimi isaga waa furi maysid bay leeyihiin waayo waajibkan waxaad guda gashay intii aan rukhsadan iyo murakhaskan aanad helin ee safarkana intaanad helin buu waajibkan guntamay markaa lama jebin maayo waxaa kaluu leeyahay sheekhu soomka safarku isagaa fadli badan haddii darar iyo dhibi aanay qofka kaga imanaynin waayo ilahay bui wa anta sumuu khayru lakum kuntum taclamuun inaad soontaan ayaa idiin khayr badan waxaa kaloo nebiga nin baa ku yidhi soom miyaan soomka dhexdeed safraa wuxuu yidhi haddaad doonto haddaad doonto afur nebiga ayaan la safri jirnay buu lahaa anas ka yaga soomani ka yaga afuran kuma ceebayn jirin ka afure ka sooman kuma u ceebayn jirin marka haddaan darar iyo dhibi kaga imanaynin waxa wanaagsan inuu iska soomo waayo xilligan aad soomka dadka la hiishan karaysaaba wanaagsan hadhow goor dadku wada cunayaan soomkeedu waa kugu adkaanaya weliba safarradii horena inkastoo safar dee u qidca min alcadaab yahay safarra la lugaynayo dhib badan bu kana ma diyaarad baa la raacaya ama gawaadhi baa la raacaya marka hadhow intuu kugu adkaan lahayaad kari waayi lahayd inaad markan hore dadka iska raacdo iskaga dulqaadato ayaa ku roon haddiise uu ku dhib mudanayo dee afurka ayaa wanaagsan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay safar meel lagu buuqsan yahayo nin loo hadheeyey dabeedna waa maxay buu yidhi waa soomayaa bay dhaheen laysa min albiri asoomu fii safar buu yidhi biriga kama mid aha qofku inuu safarka dhexdiisa soomaa waa haddii uu dee dhibaataynayo wey haddii dhib weyne ay ka soo gaadhaysana umama bannaanaba wayajuusu alfitru lilmaradi xanuunkii buu u bannaan yahay dartii aladii xanaankaasoo yubixu tayamuma gebagabaysiga bannayn walilkhaa'ifi min alhalaaki kii walilkhaa'ifi kii ka baqday min alhalaakina waa u furan yihin walighalabati aljuuci waalcatash gaajo iyo haraadka qaalib noqoshadeedna waa u furan yihin walilmusaafiri kii safray safaran tawiilan mubaaxan safar dheer oo mubaaxa safarka dheerna dee qaxadkii bay sheegeen ayagu sagaaliyo siddeetankii kilomitir ama labadii maali socod mubaaxana dee waa inaanu macsi ahayn ilaa in طar'a safaru inuu safarku bacda alfajri yimaado mooyaane wasawmu fi safari afdalu isagaa fiican lam yatadarar bihi haddaanu ku dhib mudanaynin waidaa balaqa sabiyu hadduu sabigii qaangaadho aw qadima almusaafiru ama uu soo gala kii socotadaha ow shufiya almaridu kii xanuunsanayey la shaafiyo walxaal hum saa'imuuna ay sooman yihiin xaruma alfitru inay afuraan waa ka xaaraan wailaa haddii kale oo ay afuranayeenna ustuxiba alimsaaku inay afhaystaan ayaa la sunneeyaa waxa uu leeyahay sheekhu hadduu sabigii qaangaadho isagoo sooman dee wuxuu tirsanayey ama ixtilaam buu isku arkay ama dee wuxuu tirsanayey dee saacadayo miiduu tirsanayeyo waa qaangaadhay isagoo sooman nin musaafira oo sooman baa soo galay meeshiisii qof xanuunsanaya oo soomay ayaa bogsaday oo fay noqday xaruma alfitru afur inay afuraan waa ka xaaraan waayo dee cibaadadan ay ku dhex jiraan mukhaatabiin bay ku noqdeen kuwo lagula hadlayo oo laga doonayo wixii u bannaanaa ee cudurdaarka u bannaanaa cudurdaarkii meeshii wuu ka baxay oo isagiina meeshii buu ka baxay mar hadduu cudurdaarkii meeshii ka baxay ruksadiina meeshii bay ka baxday markaa iminka mar haddii sababtiina ay meeshii ka baxday ruksadiina meeshii ka baxday soomkoodii waa u jiraan waa ilaa haddii kale oo ay afuran yihiin masele markanuu qaangaadhay sabigii waa afuran yihin ninka socotadii markanuu soo galay meeshiisii waa soo afuran yihi qofkii xanuunsanaa isagoo afuran buu bogsaday istuxiba alimsaak inay intaasun afka iska sii haystaan oonay waxba cunin ayaa sunnaahoo wanaagsan buu leeyahay waidaa balaqa sabiyu markuu qaangaadho ow qadima almusaafiru uu soo galo ow shufiya almariid oo mankii xanuunsanayay in la shaafiyo walxaalum saa'imuuna ay soomayin xarmalfitru waa ka xaran waa ilaa ustuxiba alimsaaku haddii aanay soomanayna inay afaystaan baa la sunneeya oonay waxba cunin intaa hadhay wa kullu man mid dhammaantii afdara afuray licudurin u afuray ow hayrihi ama cudurdaar kayrkii wajaba calayhi alqadaa'u baa waajaba bacda tamakuni markay u suurto gasho ila asabiya walmajnuuna walkaafira alasliya mooyaane wayustaxabu muwaalaatu lqadaa'i qadaa xidhiirintiisa iyo walmubaadaratu bihi la degdegaa ayaa la sunneeya wa tajibu waa waajibaysaa in aftara bikayri cudurin hadduu cudurdaar la'aan ku afuray wuxuu leeyahay sheekhu mar alli qof alliyaaliyo qofkii u afuray cudurdaar ama ligayri cudurdaar la'aan wajaba calayhi alqadaa inuu qadayo waajib waa qofku cudurdaar iyo cudurdaar la'aan mid kabadaa u afureen waase bacdo tamakuni markay u suurto gasho oo masalan qofkii dee cudurdaar kale ama xanuunsanayey ma gabadhii xaydka lahayd mar alliyaariyo markay u suurto gashee cudurdaarkii uu meesha ka baxo waa inuu qadeeyaa haddiise bacdo tamakuni baanne qofku siduu xanuunsanayay hadduu ku dhinto wax liyaaliya wax lagu leeyay ma jiro waayo uma suurtogelin goor u qalleeya qallaa qofka lagula qallina uma suurtogelin ila sabiya walmajnuuna walkaafira lasliya sabi mooyaane waayo mukallafiin may ahayn wakhtigii ay waajibtay sabigii majnuunku gaalkana islaamnimadaa la jeclaysiinaya wax hore la kaale la odhan maayo waxaanu leeyahay qadaha in la israaciyo loona degdegaa sunno ah markaad qadlaynayso haddaad cudurdaar markii hore u afurtay waxa wanaagsan inaad dedejid beri dumadaadu beri u noqoto waxa wanaagsan inaad daacada dee u degdegto oo inaad dibdhigtaa iyadaa ka wanaagsan inaad israacisaana way ka sii fiicantay oo halkaad maalin iyo maalin ka dhigi lahayd inaad markaa intii israacisana way wanaagsantay laakiin waad kala gogoyn kartaa waayo nebigu acmaasha toddoba kala degdega buu uhi miyaad sugaysaan faqri idinlow siiya ama qaninimo idin qooqisa ama xanuun idin fasaadiya ama gabow idin hantaaticiya ama geeri idin kaxaysa ama dajaaloo dee shar la sugo kaugu wax la sugayo ka ugu shar badana iyo saacadda oo ugu wareer iyo dhibaato badan may wax kale miyaad sugaysaan waxau leeyahay sheekhu watajibu in aftara bikayri cudurin degdegu waa waajib qofku hadduu cudurdaar la'aan u afuro inuu markaba qadeeya waajib bay ku noqonaysaa waayo khuruujan dee annagoo ka baxayna bay leeyihin dembiga qofka ku sii maran afurkaa cudurdaar la'aanta uu ku afuray si uu isaga reebo darteed ha ugu degdego wa kullu man aftara mid kastoo afuray licudurin aw hayrihi wajaba calayhi lqadaa'u baa waajib waa bacda tamakuli intay u suurto gashay kadib ila asabiya walmajnuuna walkaafira lasliya mooyaane wayustaxabu muwaalaatu lqadaa'i baa la sunneeya qadaa xidhiirintiisa walmubaadaratu biyo u degdeg wa tajibu degdegii waa waajibaya in aftara bikayri cudurin cudurdaarlan hadduu afuray wayajibu limsaaku afaysiga waajibaya fii ramadaana calaa taariki niya qofkii niyada ka tegey walmutacadi bifidrihi kii afurkiisa ku xadgudbay wa fii yowmi shaki iyo maalinta yowma shakiga intabayana hadduu caddaado kownuhu min ramadaana inuu yahay wayajibu qadaa'uhu qadiisu waa waajib waxau leeyahay sheekhu qofku inuu afkiisa haystoon waxba cunini waa waajib ramadaan dhexdeed waa markay ramadaan tay horta calaa taarikin iyo qofkii niyada ka tegey dee masalan socotaa buu ahaayo dee waa nagaaday oo dabeetana inuu berri soomo ayaanu niyeyn niyadiibu ka tegey almutacaddi bifidrihi kaafurkiisa isna ku tacadiyey ee iska afuray isagoon cudurdaar lahayn kaasina afurka wuu ku caasiye garoobay cudurdaarna male wakhtiga ha ixtiraamuso maadaanu u jirin maalinta yooma shakiga ay shabcaan soddonka tahay hadduu caddaado inay rabadaan ka mid tahay masalan markhaatiyo ayaa caddeeye oo la yidhi halkaa iyo halkaa iyo halkaasaa laga arkay maalintii inay rabadaan tahay waa caddaatay markaa waxa waajibku ah qofkaas inaan waxba cunin ila maalintu waa maalin rabadaan afkiisa haysto wayajibu qadaa'u inuu qadeeyaana waa waajib oo dee waxa caddaatay inay maalintaasi ay rabadaan ka mid tahay wayajibu اlimsaaku fii ramadaana calaa taariki niya kii niyada ka tegay inu afaysta waajiba wاlmutacadi bifitri iyo kii afurkiisa ku xadgudbay wa fii yowmi shaki iyo maalinta yowma shakiga intabayana hadduu caddaado kownuu min ramadaana inuu yahay wayajibu qadaa'uhu qadihiisuna waa waajib فصل في سنن الصوم والله أعلم markaa inoogu joogo